xafladan oo lagu dhiirigelinaya ardaydii kaalimaha wanaagsan ka galay imtixaankii laba kun iyo labaatan iyo labo sida k c b e ay wax ka baratay iskuulka axyaha xerada ifo ayaa shahaadooyin lagu abaalmariyey arday kasta waxyaabuhu ku fiicnaa sida natiijadii soo baxday tarbiyada arrimaha dhirta nadaafadda qoraalka iyo dadaalka ardayga hormuudka iskuullada ixyaa culumudiin shariif cabdilatiif sheekh axmed ayaa faahfaahiyey ujeedka munaasabadan ardada barameriga galaas eydka iyo gereed sigiska ardadii ka qalinjebiyeen ayaa halkan aan oogu qabanaynaa xaflad xafladdaas oo macnaheeduna ay tahay sagootin ardada iyo macallimiinta ay isa sagootinayaan ardada iyo ardadii kale ay isa sagootinayaan farxad iyo reereen iyo duco laisku sagootinayo xaamkii aan soo dhaafnay sanadkii hadda aan soo dhaafnayna labaatan iyo labada ayadana halkan waan ku bixinaynaa ardadan galaas eydka iyo geresigiska ee macasalaamiinta xafladda noogu dhigeen waxaan siinaynaa shahaadooyin baan siinaynaa oon guddoonsiin doonnaa insha allahu qaar ka mida ardayda iskuulka ayaa deeq waxbarasho ka heshay qurba joogta sida uu sheegay shariif cabdilatiif innaga exyaa ahaan waxaa ilaahay uuna siiyey hay-ad ilmaheennii haddii yu-anti ay ka tagtay deeq waxbarasho u qaada cumar aadan maxamed oo ka socday hay-adda refugee strong oo fadhigeedu yahay maraykanka ayaa ballan qaaday inuu waxbarashada ka bixinayo qaar ka mida ardayda iskuulkan wax ka baratay marka hay-adda waxay caawisay gabadha saddexda xara ugu sarraysay fatxiya la dhahaa waxay iskuulka dhiganaysay horseed waxaan siinay deeq waxbarasho ee afar sano ah hadda way bilowday iskuulka waxay ka bilowdeen u malaynaya mombasa hadduu ilaa yidhaahdo marka gabadhaasi waxay gashay kaalinta koowaad ee saddexda xara scholarship aan siinay kuwa hadda secondaryga ayagana waxaa loo soo wadaa scholarship marka scholarshipka qaabka u shaqeeya waxaa waaya waa ognahay dadka isku mid maaha laakiin qof kastana wax lalama gaari karo marka scholarshipka dadka la guddoonsiinaya waxaa waaye ardayda ugu fifiican hadda sanadkani waxaa la siinayaa iskuulkiina ixyo ixya primary school waxaa la siinayaa laba arday labada ardayna waxaa siinaya aniga shaksi ahaan cumar ahaana siinaya hay-ad ma siinayso waa in lisfahmso mugid waa shaksi ahaan because broceska hay-adda hadda weli in process waay lama sii sugi kara haddi ilaa waa la sugayaa abrufalka wuxuu imaanayaa mee cabdulaahi xasan buulle madaxa iskuullada sida gaarka loo leeyahay deegaanka dhadhaab oo matalaya xafiiska tacliinta ee magaalada dhadhaab ayaa waalidiinta kula dardaarmay waalidka akhtiyaar buu leeyahay wuxuu akhtiyaar u leeyahay meeshuu cunugiisa u joogay inuu intuu ka bedelo meel kale uu geeyo laakiin waxaa jirtaa brosijur lasoo raaco iskuulka imow macalin iskuulka waan daraabay ee sidaa iyo sidaa baa ka jirtaa shalay kenyan zima waxaa u dambeysay dhadhaab sub county maana dirin ilmihii junior secondary akhristeen baana laga sugaaya maana dirin ilmaha junior secondary class six bogeen ee seven hadda galayaan baana laga sugaya shalay wax yar baan dirnay iskuul walbo ilmihii galaaska lixaad ka sameeyeen oo galaaska toddobaad aadayaan junior secondary aadayaan inay lasoo sheegay listooda intay dheyihiin ilmaha lixaad ka bogeen dowladda waxay u ogolaatay cunug walba iskuulka uu lix ka bogo inuu joogo maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhaab